maanta waxaa caalamka u astaysan maalinta afka hooye ee adduunka dal iyo dad walbaana waxay xusaan qiimeeyaan iskana waraystaan xaalka afkooda uu ku sugan yahay sannadahan dambena soomaalida qurba joogta waxaa kusoo badanayey dadka danaynaya soo noolaynta afka hooyo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa ka mid a qurba joogta uu ku abuurmay dareenkaasi geeska geesna magaalooyinka ay soomaalidu ku nooshahay waxaa ka socda mid hore iyo kuwo cusubba dugsiyo af soomaaliga lagu barto ilmaha qurbaha ku korayna amaba ku dhashana lagu barbaariyo halka ay soo badanayaan bugaagta iyo muuqaalada youtube-ka ee cashirada afka soomaaliga lagu barto wariyaheena jaamac bulle jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ku eegaya dadaalada maraykanka ka jira ee afka soomaaliga la halmaala waxaa kordhay waalid aqoon-yahano iyo xoogsato isugu jirana noqday jiilkii koowaad ee iyaga oo gacanta lahaya la keenay qurbaha dalalka afka ingiriiska looga hadlana looga yaqaan say wallaahi inkasta oo intooda badan af soomaaligoodu aad u liito haddana waxaa aad u kordhay dareenka da'yartan ee soomaalinimada waana midda xidhiir toos ah la leh dadaallada cusub iyo kuwii tirada yaraa ee horey u jiray ee maraykanka ka abuurmay ee ah in afka soomaaliga la baro da'yartan sheekh aadan macalin xasan hilow b h d diisii waxbarashada waxa uu ku diyaariyey manhajka nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii uu dadka wax u bari jiray iyo isbarbardhigga sida maanta wax loo baro dadka waxaana uu maamulaa imaam alkaziya institute of america oo ah goob waxbarasho oo hadda lagu dhigo qur-aanka kariimka luqadda carabiga iyo aqoonta maadiga ee waxbarashada ilmaha waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay qurbajoogta soomaaliyeed khaasatan reer maraykanka u leedahay maalinta afka hooye ee adduunka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd jaamaca ugu horeyntii ilaahay baa mahad iska leh kadib arrintan oo afka hooyo in loo dabaaldego waxaa waxaa waxaa ila tahay soomaalida inta badan hadda waxaa la ogaaday dadka in luqadeeni ay tahay luqad oo maaragtay hodan ah oo aada u qiimo badan marka dadkii waagii markii hore lasoo qaxeeyo wadankii la yimid dadka inta badan waxay iska lahaayeen luqadan maba dhumayso hadda waxaa la waaday luqado sooma badan inay yihiin luq adduunka ka dhumeen marka luqadeena ay khatar ku sugan tahay inay maaragtay luqadahaas ay waxba ugama duwana marka in soomaalida hadda maraykanka joogto iyo iyo maaragtay north america hadda waxaa aada loogu baraarugay in dib caruurtii iyo ubadkii maaragtay luqadan dib loo baro marka dareenkaasba hadda aada usoo batay waagi hore waxaa laga baqi jiray marka ilmaha diinta diintii waa aad bay u dadaaleen marka luqadii baa meesha ka baxday marka waalidiintii heer waxaa gaadeen caruurtii ee dhalan ay isfahmi karin marka dareenkii af soomaaliya in maaragtay oo maaragtay in lasoo nooleeyo caruurtii la baro oo aan af soomaaliga aqoonin taas baa keena duqa magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka maraykanka jenny burkan waxa ay februari sagaalkeedii u aqoonsatay maalinta barashada afka soomaaliga arrintaasi waxa ay ka timid kadib markii hooyooyin reer siyaatala ay qoreen buug afka soomaaliga laga barto sidee ayay ku suurta gashay in buuggaasi la qoro markii horeba farxiye yuusuf maxamed waa agaasimaha ururka nabadda qoysaska soomaaliyeed ee seattle
fikirka igu yimid waxay tahay aniga oo u shaqeeya bulshada soomaaliyeed marka meel badan ayaan tagay iskuulaad ama hooyooyin maadaama aan faamiliyadooda caawiya waxaan arkay inay ciyaalkii luqadani ka luntay libraryga haddaa tagtina buug soomaali fiican oo qoran uusan jirin buugaagti waxa ay yihiin ama buugaag inta coobi laga sameeyey ama buugaagta sheekooyinka ah sida wiilwaal oo kale waxa ayaa qornaa ma laheen buug ay ciyaalka ku baran karaan alfabet somaali bata-ja-di eewaddankeeni aan kusoo baranay marka ma lahan marka taa ayaa igu kaliftay in aan fikridan buugga markasta waan ka fikri jira inaan buuggi sameeyo runta waa wargeys afka soomaaliga ku qoran oo ka soo baxo seattle waxaana tafaftiro ka ah maxamuud yuusuf maxamuud waxa uu tafaftiro sare ka ahaa wargeyskii xidigta oktoobar ee sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii ilaa iyo sagaashan iyo kowdii waxa uu sharaxayaa doorka ku baraarugsanaanta af soomaaliga ee bulshada reer seattle uu ka qaatay wargeyskiisa runta news horta wargeyskani wuxuu kasoo bilowday nairobi kenya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii intaa kadib markaasi waxaan usoo guuray america nineteen ninety six ama kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii marka aan soo degnay magaalada dad badan ma joogin oo soomaali ah laakiin durba waxaa bilowday soomaali inay soo ururto ama soo degto marka wargeyskii dib u bilaabay labadii kun wuxuuna noqday wargeys hadda aada looga yaqaano seattle iyo iyo agaheeda waa somali english waana print sidoo kalena waxa waaye waa daabacad waa sidoo kale waa internet haddana waxaan ku darna video communitygana magacaasi runta hadda gaalo badan baa taqaano ajnabi fara badan qeyb weyn buu ka noqday magaca communityga in ay leeyihiin cod magacooda ku hadla isku xilkooda abaabulkooda isku hayntooda imaam alkasiya institute of america dugsigani waxa uu ku yaalaa gobolka virginia ee duleedka washington d c oo ay ku taalo xarunta v o eda dhowaan ayaa la qorsheeyey in afka soomaaliga lagu daro daruusta ka baxda dugsigaasi imaam alkasiya institute waa kan sheekaadan oo sharaxaad ka bixinaya faa'iidada ilmaha maraykanka ku koraa ama ku dhashay ay ka heli karaan barashada afka hooyo in luqadii iyo maaragtay dhaqankii iyo haddana la baro luqadda oo la ilaaliyo dhaqanka oo la ilaaliyo luqadda waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay lagu garto ayay ka mid tahay marka qur-aanka ay xambaarsan yihiin ba wuxuu leeyahay wa min aayaatihi khalqu samaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fi dalika la aayaatin lilcaalimiin aayadaha ilaahay lagu garto waxaa ka mid a midabka dadka oo kala duwan cadaan madow iyo nooc kaleba iyo luqadaha kala duwan marka waxyaabaha lagu garto laisku garto oo laisku afahamo oo maaragtay dadka biniaadamka ay ku wada xiriiraan luqadda ayaa ka mid a qur-aanku wuxuu leeyahay luqadiina xoojiya marka ilaahay uu leeyahay litacaarafuu wajacalnaakum shucuuban wa qaba'ila litacaarafuu shucuubtaas waxaa loo sameeyay iyo qabiilooyin qabaa-ishaas in la isku afgarto waxyaabaha ugu muhiimsan laisku afgarto waa soomaaliga marka maadaama dhinaci diintii maadigan ku guulaysanay marka waxaan go-aan ku gaarnay inaan af soomaaliga aan ku darno oo ubadka la baro maalinta afka hooyo ee caalamka looga dabaaldegaa ma ahan mid ku cusub soomaalida in ay xusto gaar ahaan qurba joogta balse waxaa cusub xawliga iyo isku dayo badan oo kala duwan oo ay bulshadu ku howlan tahay sidii af soomaaliga sare loogu qaadi lahaa